maxay soomaaliya ka hel ka heshay ama madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha naftigiisa su-aashaas la weydiiyey oo waxaa weydiisay warbaahinta maraykanka waxay yidhaahdeen dalkaaga waxa weeye dal codad shabaab iyo tourismku tourismka aada iyo aada ugu xoog weyn meelo badan iyo haystaan caasimadii nabad ma aha adigii dhowr jeer yaa lagu soo weeraray oo dee meeshaa degan tahay gurigaada lagu soo weeraray waxaa la dilay dhowr xildhibaan oo weliba hadda markaasi waxaa taala dacsidi allahu naxariistee sheekh aadan madeer oo madeer oo ahaa nin qiimo ku leh sumcad weyn ku leh ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka oo dacsidiisu taallo iyo kuwii ka horreeyo la dilay marka waxaa la yidhi sidee investment iyo maalgelin waxaad uga hadlaysaa haddiiba khatar noloshiina ay ku jirto ila maalgelintu waxay u baahan tahay nabad de nabaddaa waaa waxaa ku jira horumar iyo iyo nolosha marka sidee khatartaas ay ay u imaan kartaa maalgelin madaxweynuhu marka jawaabtiisu waxay ahayd wuxuu hadee waa inay qaataan khatartooda business walba iyo ganacsi walba wuxuu leeyahay khatartiisa marka khatartaas waa inay qaataan oo riskigaas qaataan waxaan ognahay riskigaas waxaa qaatayba dawladda waalaheenaa ee turkiga oo riski usoo helisay soomaaliya iyadoo laga kala tegay oo dee ku jirta wadamada dhaqaalahooda aada iyo aada u kobcayo weliba waddanka afar iyo tobnaad aan isleeyahay iyaguna waxaa waxaan ognahay inay shaqaalahooda ka kaxeeyeen meesha markii ay dhibaatooyin badan kala kulmeen marka kabariyada imaanaya kambariyada imaanaya waxay arkayaan marka dee turkiga saasoo kale ka tegay iyo dhimashadaas ay jirta marka marka waxaa jirtaan rabaa inaan xoogaa yar ku darsado maarmaaha chinesa jirta oo odranaysa waktiga ugu fiican waa waktige waktiga ugu fiican oo big la abuuro marka sababtu waxay tahay waa labaatan sano ka hor waxaa ku fikta marka haddana mid kale oo ah waktiga ugu fiican oo nabadda la abuuro iyada waa laba sano ka hor marka waktiga ku xiga oo in geed la abuuro nabadna la abuuro ugu fiican waktiga ku xiga waa waktigee waa maanta la yidhaahdaa today macnaha waxa wey haddii labaatan sano ku dhaaftay laba sano ku dhaaftay iyaysan ku dhaafin maanta marka madaxweynuhu wuxuu yimid runtii laba sano ka hor labadaas sano uu joogay waxay ahayd inuu aada uga shaqeeyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha shabaab laga adkaado ummadda laisku soo dhaweeyo shabaabku ay noqdaan wax firxaday iyo wax la qabtay iyo wax la dhaqan celiyey markaas haddii maraykanku imaan lahaa markaas madaxweynaha iyo tiimkiisa oo wata marka mashruuc aad looga shaqeeyey oo aan ahayn hade batroolku ka hadlay madaxweynaha batroolku waa wax dhulka gudihiisa ku jira laakiin wixii saarnaa oo ummadda soomaaliya ka badan oo adduunka o dhan looga baahan yahay waxa weeye waa fishinka khayraadka badda waxa weeye xoolaha livestoka iyo beeraha marka hadduu saddexdaas keensan lahaa isagoo shabaab kasoo adkaaday waddankii oo nabada dadkii oo israacsan ile laba sano waa wax aada u fara badan markaasi wuxuu runtii la tartami lahaa madaxweynayaashaas shan lixdaas waddan aan kuu sheegay marka runtii waa fursad ummadda soomaaliyeed ka luntay ayaan oran karaa maya lama oran karo waxa weeye adiga inaad la timaadaa la rabaa waxaaga adigaa lagaa rabaa inaad keento waxa waxaad u baahan tahay waa in laga arko adiga kartideeda iyo dadnimadeeda iyo farsamadeeda in laga arko markii adiga aada la tartamayso marka dawladahaas madaxdooda iyo dawladahaas aad la tartamayso waxaad abuuraysaa marka tiam wanaagsan oo la tartami karo qaran yaad yaad yaad yaad yaad yaad keenaysaa tiamkaasna hadda waxay la tartamayaan iyaguna counterpartiskooda wasaaradahooda la tartamayaan tacliinta hadday yihiin iyo beeraha iyo marka dad noocaas oo kale markaa haysato oo lagaa dhex arko inaad tahay nin diyaar u ah adduunka in aad wax la qabsanayso waxaaso dhan waa lagaa kabaaya maxaa yeelay waa muujisaba in ciidamadaadii shacabkaadii dawladdii ay raacsan tahay uusan khilaaf jirin in shacabkaadii cadowgii soomaaliya oo shabaab waa kala yaraysay waa mu waa muujisay in iskooladii iyo caafimaadkii iyo hawlihii adeega ahaa aada fulisay waad muujisay inaad la dagaashay musuqmaasuqii waad muujisay inaad cadaaladii keentay oo dowladda cali tahay marka shacabkeediina uu raalli ka yahay markaasi haddee cid walbaa taageeraysa oo ciidamada kula dhintaysa laakiin haddii dowladda ay ku dhex wareegto khilaafaad iyo waxaan loo baahnayn oo loo qalqaa oo aadan soo dhaafi karinba basicii naftooyada oo dal lagu soo weerarayo oo markii la hadlaba dadku ay ka hadlayaan ay leeyihiin ciidamadu waa ciidamo beeleed oo anigu aan ogahay in soomaaliya aysan lahayn ciidamo beeleed ciidanku ninka ciidanka ah markuu qorto waa ciidan qaran wey madaxdaa ka dhigta beel way waa lagu dhifayaa marka ciidankii wax walba horta waxay ku xiran tahay sida loo keeno farsamo ku dhibsan maskax soft skills aa la yihahdaa googu waa fiican yahay oo markii maskaxdu soft skills ku shaqeyn waayo shaqeyn weydo oo oo la waayo tabcadii ama sancadii la waayo in lagu xujiyo shaqeyn weydo sancadii in lagu xujiyo xoog laakiin marka hore waxaa loo baahan yahay in laga hormariyo waxaas oo identity siyaasadda in laga hormariyo siyaasadda waxa waaye dib u heshiisiinta kasbashada shacabka soo dhaweynta shacabka adeega loo sameynayo shacabka dowladda oo muujinaysa inay shacabka u shaqeynayso waxaasoo waxay kaaminaysaa arrimaha amniga laakiin haddii liskaga dhaqaaqo oo yidhaahdo waxa la weeraro oo aysan siyaasad aysan aysan ka horeynin waxaa laga yaabaa in isku dhaq iyo dhibaato ay abuurto way fiican tahay in hubka la aruuriyo waa wax wanaagsan aad iyo aad waa loo baahan yahay saasoo kalena waxaa rabaa in lagu lagu lagu dhinac wado in dad gaana aan nan la la la la la taargegareynayin oo ay tahay wax guud lagu dhex lagu dhinac wado dib u heshiisiintii lagu dhinac wado soo dhaweyntii shacabka marka intaasoo idin waa sax way haddii ay soo dhaqaaqaan oo isku dhinac loo wado in la gaari karo ammaanka in la sugo wa waa arkaynaa waxay soo kordhiyaan laakiin xaqiiqda waxay tahay in soomaaliya loo heelan yahay oo diyaar loo yahay in waxba la qabto laakiin waxaa la rabaa dhinacii dowladda inay meesheeda ay iyada naftigeeda ka kacdo oo ay ay ay la jaan qaado waa loo baahan yahay intaasoo ciidana waxaa joogaa isnagi ah dowladda hadda laba sano iyy iy iy iy waa u dhamaatay labadii sano waxaan maqlayay wasiirkaas anigoo dhahaya ma dhisi karno ciidamo tayale dee laba sano wax sahlan ma ah laba sano waa wax aada iyo aada u fara badan lah marka ciidan ajnabi iyo security councilka waxba kuma tari karaan haddii adigu aadan la imaan qorshahaaga haddii aadan ciidankaaga tayeenin haddaadan u yeeran ciidamadii hore oo dee tababarka lahaa saraakiisha lahaa oo ku tababartay meel walba ruuska iyo talyaaniga iyo carabaa ku tababartay askartii hore aadan u yeeran dhalinyarada cusub aadan qoran oo gobolada soomaaliya meel kasta aan laga qoran haddana adigu taadan sameynin ciidan ajnabi ana waxba kuu qoreyn maayo security councilka aana ma keeni karto nabad haddii adigu aadan keensan qorshaheeda waxaa ii muuqanayaa in baarlamaanka soomaaliya laga rabo shaqo badan inay qabtaan hawshaan hadda ka hor iyay ka hadleen hawshaan hadda ka hor iyay hor istaageen kheyr allah sidi aadan madoobe markuu ahaa guddoomiyaha iyo raggii wadaniyiinta ahaa labadi kun iyo sagaalkii way hor istaageen waana diideen arrintii arrintii ka horreysay haddana tiyo kalaa taagan waxaan jeclaan lahaa inay safasax qaadan oo ay arrintaan ka fadhiistaan oo siday u diideen tii horoo kale ay u diidaan maxaa yeelay madaxweynuhii ma marsiinin nidaamkii dastuuriga ahaa ma marsiinin nidaamka dastuuriga waxa wey haddii la galayo heshiisyo caalami ah waa in golaha wasiiradu ay marto golaha wasiiradu ay ka munaaqishoodaan oo meel dhigaan kadibna la geeyo baarlamaanka baarlamaanku ansixiyo uu baasiyo madaxweynaha markaas ama ha diido ama ha yeero laakiin waxaa jirtaa madaxweynihii in uusan marin labadii qaybood hawsha la waday isagu uu diray uuna qirtay inuu hawshaas isaga keligiis qabtay marka in la soo celiyo qaabkii dastuuriga ahaa oo heshiisyada caalami lagu gelisay baarlamaanku inay ka fadhiistaan ayna diidaan oo yidhaahdaan qaabkii u soo marin sharciga ahaa marka dib ha loogu noqo malaha wasiirada annagana haloo soo marsiiyo marka shaqo culus yaa u taalla waxaan rajeynayaa sidii markii hore ay u hor istaageen inay u hor istaagaan tan arrintaa naftigeeda